raxiim waa lix iyo tobanka bisha afara sanadka labada kun sagaal iyo tobanka kusoo dhowaada warka aroornimo ee raadiyaha qaranka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed ayaa waxa uu kormeer waxa uu ku tegey xarunta sayidka ciidanka booliska soomaaliyeed ee ay ku leeyihiin magaalada muqdisho waxa uuna kala hadlay saraakiishaasi xaaladada xiriira amniga shirka kubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa looga hadlay dhammaystirka xafiisyada guddiga doorashooyinka madaxa bannaan wasiirada arrimaha dibadda soomaaliya iyo ruushka sanajire axmed ciise cawad iyo sergey lavarov ayaa waxa ay ka wada hadleen danaha labada dowladood soomaaliya iyo ruushka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo xoog ku sugan gobolka shabeellaha hoosena waxa ay halkaasi ka wadaan howlgallo ay ku baacsanayaan haraadiga maleeshiyaadka al-shabaab wararka dibadda raadiyaha qaranka saaka idiin hayana waxaa ka mid ah ugu yaraan sideed ruux ayaa ku geeriyootay kuwo kale waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay dabayl xoog badan iyo roobab mahiigaano ah ay ku dhufteen qaybo ka mida dalkaasi maraykanka
waxaan u baahan nahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hogaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan raadiyo muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan warkii oo dhan madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu kormeer ku tegey xarunta ciidamada booliiska halkaasi oo uu kulamo kula yeeshay saraakiisha tarsare ee ciidamada booliiska soomaaliyeed cali baashi cabdulaahi cabdi ayaa warkan inoo haya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kormeerkadiisa waxa uu ku tegay xarunta booliiska soomaaliyeed ee kumanda booliis ee magaalada muqdisho halkaasoo saraakiisha booliiska uga socday shir ay uga wada hadlayeen amniga uuna shir guddoominaya taliyaha booliiska dalka sarreeye gaas bashiir cabdi maxamed madaxweyne farmaajo ayaa warbixin ka dhigaysay hogaanka booliiska waxaa uu dhinaca kale aada uga hadlay kaalinta booliiska iyo amniga caasimada uu sheegay inay bodegayaal u yihiin waxaa madaxweynuhu uu kula dardaarmay saraakiisha kala duwan ee booliiska dalka in ahmiyad la siiyo ilaalinta amniga muwaadinka iyo hantidiisa iyadoo kooxaha nabadiidkan laga qaadayo tallaabooyin adag taliya ku-xigeenka booliiska sarreeye guutasakiye xuseen axmed ayaa sheegtay in madaxweynuhu aada ugala hadlay waajibka ciidamada ka saaran ilaalinta shacabka
anagoo sugidda amnigana ahmiyadda kawasiinayna in maxaankulada bulshadana loo naxariisto loona fudeey intaa u fudeyn karno anagoo ah ciidankii naga soo ansaasay maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka hadlay in dowladda uu hogaamiye ay tahay mid shacabku leeyahay islamarkaana muwaadinku uu yahay kan mar kasta mudnaanta koowaad ula dowladda calibaasha cabdulaahi warbaahinta qaranka madaxtooyada soomaaliya
guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay wefdi ka socda midowda yurub wefdigaasi ka socda midowda yurub oo soo gaaray muqdisho ayaa waxa uu la kulmay guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyagoo ka wada hadlay arrimo kala duwan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare abshir maxamed bukhaari iyo xubnaha guddiga maaliyadda ee aqalka sare ayaa kulankaasina goobjoog ka ahaa intii uu kulanka socday ayaa waxaa la iskula soo hadal qaaday taageerada midowda yurub ee soomaaliya gaar ahaan aqalka sare qaabka loo maarayn karo taageerada waxaana ay ahaayeen kooxda farsamada caawinaadda miisaaniyadda dowladda soomaaliya sidoo kale waxa ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin wada shaqaynta labada dhinac iyo xoojinta taageerada mido- midowda yurub uu siiyo soomaaliya shirka siyaasadda ee tubta loo dhan yahay ayaa waxaa looga hadlay dhammaystirka xafiisyada guddiga doorashooyinka madaxa bannaan shirkaasi iyo waxyaabaha la xidhiira waxaa istuudiyaha igula sugan shucayb maxamed cali ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar ayaa guddoomiyey shirkaas tubta siyaasadda loo dhan yahay oo lagu qabtay magaalada muqdisho kulankan waxaa diiradda lagu saaray dhammaystirka xafiisyada gobollada ee guddiga madaxa bannaan doorashooyinka qaranka iyo astaynta goobaha ugu habboon ee lagu diiwaan gelin karo codbixiyaha shirka ayaana layskula gartay dardargelinta dhammaystirka xafiisyada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ay ku leeyihiin maamul goboleedyada dalka iyo astaynta goobaha ugu habboon ee lagu diiwaan gelin karo codbixiyaha himilooyinka tubta siyaasadda loo dhan yahay waxaa qayb ka ah qaangaarsiinta nidaamka federaalka dhammaystirka nidaamka dib u heshiisiinta dhammaystirka abyoqoraalka dastuurka iyo diyaarinta hanaanka iyo qorshaynta doorashooyinka sanadka laba kun iyo labaatan la filayo inay ka qabsoomaan dalka soomaaliya kulmiya
aad baad umahadsan tahay shucayb halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda soomaaliya iyo ruushka danajire axmed ciise cawad iyo sergey lafarof ayaa waxa ay ka wada hadleen danaha labada dowladood soomaaliya iyo ruushka axmed cumar munye ayaa garabkayga fadhiyay axmed wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga mudane danjire axmed ciise cawid ayaa kula kulmay magaalada moscow ee dhigiisa raashka mudane zerge labrob intii lagu guda jiray kulanka waxa ay ka wada hadleen siyaabaha lagu xoojin karo xiriirka labageesoodka iskaashiga sidoo kale waxay isla eegeen dhowr arrimood oo heer gobol iyo caalami ah danjire mudane danjire axmed ciise cawid waxa uu ugu mahadnaqay raashka isgarab istaagiisa soomaaliya hogaarayaasha caalamiga ah isagoo ku nuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay horumarinta xiriirka labada dal iyo taabgelinta heshiisyada waxwadaaga heerarka kala duwan leh wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa shalay gaaray magaalada moscow si uu ugu qayb galo shirka heer wasiir ee arrimo dibadeed ee martida shanaad ee madasha iskaashiga raashka iyo carabta oo maanta ka furmaya magaaladaasi
aad baad umahadsantaa munye ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ee ku sugan gobolka shabeellaha hoosena waxa ay howlgallo muddooyinkii ugu dambeeyey dhinacyo kala duwan ah ay ka wadeen qaybo ka mid ah gobolkaasi oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya faadumo daahir cadow ciidamada xooga dalka oo muddooyinkii dambe ka waday howlgallo ay ku baxsanayaan maleeshiyaadka al-shabaab kana waday deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi ciidanka ayaa khasaare xoogan gaarsiiyey maleeshiyada kooxda al-shabaab waxaana inta la xaqiijiyey ilaa iyo shan iyo toban ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay howlgalka ay ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose iyagoona ay jiraan hub iyo saanad ay ka furteen ciidanka inta uu socday howlgalka jenaraal maxamed cabdulaahi caraale foodfoodow taliyaha ururka soddon iyo shanaad ee guutada toddobaad qaybta lixdanaad ayaa raadiyo muqdisho ugu warbixiyey howlgalka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed maalmahan waxay ku jiray howlgallo balaaran oo lagu sifeynayo ciidanka madagiiska ah oo nin ay leeyiinaysan jirin ee ummadda soomaaliyeed inay baabi'iyaan ama dhibaateeyaan raba ayaan maalmahan daacsanaynay sifeyntooda ku jirnay meelo badan ay ku sugnaayeen oo ay joogeenna nagala wareegay haraadidoodana aan xameenan meeshii ay galaan ama ay tagaan ama nagala sheego aan ciidanka kubadka howlgalada uu ku jiro kumisanaa shuguud iyo madaaxigooda waxay gaari doonaa gobolada dhan oo soomaaliyeed oo shacabka soomaaliyeed ay joogaan meelo badan oo laga duseeyey oo laga qabtay ayaa jiro shuguud oo kamid yahay gabaafar kamid yahay balajil amiin kamid yahay oo badan silooyin badan oo joogeen oo kala wareegay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad rajaynaynaa in ay suuli doonaan mardhow sida aad la socotaba meelo badan oo qaraxyaiyo ay ku sameeyaan iyana waa ninka laydhaa la tegay information badan aan ka helnay waxaan rajaynaynaa inaysan ummadda mana aysan qasan ummadda mana ay ku dhibaateyn iyo shacabka soomaaliyeed inaysan gumaysan intii ay jeeda ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxaan diyaari nahay nafteena iyo maalkeena inaan u hurno shacabka soomaaliyeed si ay nala dhibaateeyo helaan ciidamada xoogga dalka ayaa muddooyinkii dambe ka waday gobolka shabeellada hoose howlgallo ay ku bicsanayaan iyagoona ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi sida saliib gordoonfaar beledul amiin oo ka wada tirsan gobolka shabeellada hoose sidoo kale waxaa jira deegaano iyo tuulooyin badan oo ay gacanta dowladda soo galay howlgalka inta uu socday
aad bay u mahadsan tahay faadumo magaalada cape town oo caasimad u ah dalka koonfur africana waxaa ka dhacay kulan u dhexeeyey ganacsato soomaaliyeed iyo danjiraha safaaradda soomaaliya u qaabilsan koonfur africa halkaasi oo looga wada hadlayey hanti ganacsatada ku lahayd oo koox tuuga ah ay ku boobeen tuulooyin hoostaga magaalada cape town haddaba warkaasi waxaa dalka koonfur africa inooga soo diray cabdulaahi ibraahim dasar
danjiraha safaradda soomaaliya ee dalka koonfur africa jamaal maxamed barrow ayaa waxa uu magaalada kidkan kula kulmay qaar ka mida ganacsatada soomaaliyeed ee magaaladaasi kuwaasoo goobahooday ganacsiyo bililoqo iyo boob ay u geysteen dadka deegaanka ee xaafadaha numsaamo iyo luwanda oo ku yaala talada strand oo ka mida magaalada cape town safiirka ayaa waxa uu bocday goolihii ganacsi ee soomaalida strand laga boobay halkaasoo warbixino arrinkan la xiriiray uu kaga dhageystay soomaalida
marka hore aada umahadsantihiin shirkan jaraaidaas kasoo qayb gasheen waxaa subaxdiga waxaa email iisoo diray ninka safaaradda wakiil ugu ah cape town email oo iisoo diray xaaladda dhacday iyo sida wax u dhaceen iyo dhibaatadii iga soo sheekeeyey bes waxaan go-aansaday inaan galabtii aan soo baxo galabtii sabtiga ahayd inaan aan soo dhaqaajiyo si aan bal xaaladaasi aan u qiimeeyo habeenkii ayaan imid inta shalayna waxaan aadnay goobtii dhibaatada ka dhacday goobtii dhibaatada ka dhacday waxaan ku soo arkay dad soomaaliyeed oo u badan dhallinyaro oo ganacsato ah oo aada u abaabulan oo isku xiran laakiin ka tambadisay dhibaatada markaas socotay ay ka tambadisay oo dhacday in la wada boobo matalan waxaa lagu qiyaasay konton iyo sideed dukaan ganacsi oo soomaali lahayd in meeshaasi lagu boobay ayagana waxay noo sheegeen boobkaas nafirkiisa inuu ka bilaaban soos arrimo kale ay ka bilaawdeen arrimo dhul ay ka bilaawdeen soomaalida dicitaanka la dhacayna waxaa keenay waa dadka ajaanibta keliya meesha dukaaman ku lahaayeen ayay ahaayeen markaa la kulannay waxay noo xaqiijiyeen ayaga iyo dadka deegaanka iyo mas-uuliyiinta deegaankaba inay isku xidhan yihiin wada shaqayn fiican ka dhexayso dhibaatadan ay ku xun yihiin taas ayay noo xaqiijiyeen
ugu dambeyn safiirka ayaa ka ballan qaaday ganacsatadii oo la kulmay inay dhibaatadooda u gudbin doono dowladda soomaaliya si ay dowladda koonfur africa ugala hadasho dhaadooyinkan soo noqnooday ee diinsinna-aydka ku salaysan oo inta badan lagu waxyeeleeyo soomaalida waxaan kaloo rabnaa inaan gaarsiino dowladda sood africa inaan gaarsiino dhibaatadaasi dadka muwaadiniinta inay ku dhaceen waxaan kaloo rabnaa dowladda soomaaliya inaan gaarsiino in dhibaatadaasii dhacday ayna la hadlaan dowladda soud africa macnaa wax kale ma aha inay dareensiiyaan in muwaadiniin soomaali ah meeshaan lagu dhibaateeyey sidoo kale safiirka ayaa ugu baaqay soomaalida in ay ka koo jignaadaan xilliyada gacsiyada boobka loo geysanayo halgambiyeedyo laga yaabo in ay xaaladda uga sii daraan waxaa kaloo oo aan rabaa inaan meesha ka sheego in dadka isku dayaaya markay kusoo kusoo aruuraan dad kusoo socdaan inay isdifaacaan difaac mu noqon karo qof ma difaaci karo boqol qof oo kusoo socoto markaas oo kale xeelad uu asiga naftiisa ku baxsan karo inuu sameeyo inuun dhib kale geysanin inuu dad dilin inuu waay taas nafteed qeybay ka noqonaysa nabadgelyo xumada marka taasna waa ka digaa cabdullaahi ibraahim bashar warbaahinta qaranka soomaaliya kidtown koonfur africa
wararka dibadda saaka iyo raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda idiin hayana waxaa ka mid ah ugu yaraan siddeed ruux ayaa ku geeriyootay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay dabaylo xooggan iyo roobab mahigaano ah ay ku dhufteen qaybo ka mida dalkaasi maraykanka gobolka loo yaqaano texas laba carruur ah ayaa ku geeriyootay kadib markii uu geed ku soo dhacay gaarigii ay saarraayeen waalidka carruurtaasi dhalay oo qaybta hore ee gaariga saarraacaya ayaysan waxba soo gaarin geerida ayaa laga soo sheegayaa gobollada mississippi texas iyo louisiana qaar ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa la soo badbaadiyey saacado badan kadib markii ay waddooyinka go'een sida ay ku warrantay warbaahinta dowladda maraykanka mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan kow iyo toban duufaan ay ku dhufteen saddex gobol ka hor inta aysan u jihaysan xeebaha bari digniinta duufaanta ayaa isniintii lagaga dhawaaqay gobollada ohio south carolina iyo virginia alton lenderman oo u hadlay booliska deegaanka angelina ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey carruurta ku geeriyootay gaariga uu geedku ku soo dhacay waxa uuna sheegay in qaybtii ay carruurta ku jireen oo ah qaybta gaariga dambe ay u fidtantay sida malawaxa oo kale balse waalidkii qaybta hore fadhiyey ay badbaadeen labada carruurta ah ayaa kala ahaa siddeed jir iyo saddex jir franklin oo ka tirsan gobolka texas ayay waxyeello weyn soo gaartay ugu yaraan lixdan dhisme ayaana ku burburay mas-uuliyiinta deegaanku waxa ay sheegeen in shan iyo konton guri iyo dhismayaal ay dowladdu leedahay ay dhammaanba burbureen warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakay oo tallaado ah waa iga intaas warka waxaa inoo farsamaynayey cabdisalaam muqtaar ciddii uu sheegay waxa ay dib uga daalacan karaan bogga aynu ku leenahay internetka ciwaankeenuna waa raadiyo muqdisho dot net nabadgelyo